bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin faylaha dhegusdayaalaha ka dhawaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada una siinkaayno warkaan hamiiniman weliba aan ku weyna maamulka degmada baydhabayo weliba amaryo ka rogeynaa ganacsatada kukoesa waa ganacsatada kukoesa shidaalka culimmada magaalada baydhaban weliba ayuu ku hadlayaan diimiyaan qaabkan ku horseeda kora cudurka coronavirusa dowladii weliba ayay sheegtay in beesa iyo markaas aqoonsatay la tacaalowka coronavirusa sidii markaas lagu eribtira lahay gudaha dalka soomaaliya saraakiila caafimaadkii iyo culimmada magaalada beledweynan waliba iyo baaqandireyna bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo geeka weliba uusa safray dalka etoobiya booliska soomaaliyana weliba iyo shaaciyana in markaasi la heli koo ku mid ee xarumo dowladda
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
mugasiyeedka bilo saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhegeystayaal arbaae u khamiisnay hagalaytan taas may hayna qodobadii warkaan hamiinmaan ku weynaayay haddana diyaar garoobiso oo faahfaahsan maamulka degmada baydhabo iyo weliba amar iyo markaas dul keena ganacsatada unkuhaysta shidaalka cabdirashiid axmed ibraahim rashka ayaa faahfaahinta warkanin haay abshakuur sheekh aadanna xubayaha dowladda hoose ee degmada baydhabo oo usa shirjira dusuqodali hafiisya weliba usa ku hadalaya arrimo badan oo la xiriira dowladda hoose welibana usa waamiirha ku saaraya booydo inta badan shidaalka sheeno gudaha magaalada baydhabo xogayaha dowladda hoose ayaa sheegay inay maalintii booydo shidaalka aan geli korna gudaha magaalada baydhabo usaoona ka sheegay inay jiraan obsalo kuqoba inay booydaasaya dhibaato iyo kasheenana bulshada kunool magaalada baydhabo baawarto xamuulka weynka oo gaar ahaan han shidaalka sheenaal booydo marka meelin baahaya in booydo iyo ninka dejiyaal maalin booyad oo shidaal dejiyaas inay dirxeen yaalin baahani alalanki geedka hadalkay dhugunsudahay maba aan sheegay in isu isku ilaali maadaama magaalada unity jaamcita meelaraa ismashquulka iidan badanyi dadkana bawdeen bajaajyada iyo meelaraa isu dhaweyaalkii iyo baawarti gawaarida yareerkii kale adeegahayen iidan badanyin baawartun kalena eedan weynin oo meelaraa ismeelali dhakeleeda dhulwiinba iyo qobsadaada marka meel malbalkuyaawa in isu lanka kadijiyahay baqaarka baqaarka isku dijiyahayena oo dhigisha maqaayaka yaala marka haddii booyadaas dabqabada mayba dhibaato weyn idin sheegna dhinaca kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada baydhabo weliba uuse sheegayay inay iyo wadanga dadaalo kaedinga sida walanqobda lahaya wadooyinka suuga oo inta badan mashquulayinga welibana uuse sheegay ina lambahanya in lama hogaansama awaamiirta maamulka marka tawna hadu ku dadaala mahayn in baawar diida manooah in shidaal magaalada linkadijinana manooah laakiin magana taa in magaalada tanga dhibaatadii nin gaabata waayo geedka dabdamiska unhani roora maqabna isanba ogsantiin xaaladda miyo isku akhranta booyad shidaale oo geedka gubati dhibshay iidan lata marka dhammaanada kal dardaaramaan dadka baqaarleyta oo shidaalka gadaayaan inay baqaarka iyo ka degsadayaan xamiin degsadaan shidaasha gee waa la eri in lindejin hobileeralakanagada marka dowladda lan alalankii hadalsha diidoona kolleyna maba aan sheegana in tilaabaad in ku qaado doono hobileer waayahay marba haddii mudane awaamiirtu isna saarteen walidagadna magaaladan inay booydo badan oo shidaalkina ariiraya marka ganacsatada baqaarantaas ay kala hadalana intii arrintaasi waa lagu bedel arrintan iyo weliba iyo keedasa xilla suuqa guud ee magaalada baydhabo use iyakoo eedan mashquulis badan islamarkaasna booydo iyo sheenayn shidaalka iyo dhibaato badan iyo kahayana bulshada inta badan iyo keedeegadaayaan gudaha magaalada baydhabo
culimada magaalada baydhabana waliba ayuu ku hadaleena diiniyaan qaabka markaasi eetaa ku horseedowka ama sidii lanku horseeda lahayo cudurka halista badan ee coronavirusa maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ayaa faahfaahinta warkanin haaya
warbaahinta caalamka walibaa qobsaday wararka cudurka coronavirus oo dhammaadkii sanadkuna dhaafmayso ku dhambalami magaalada wuhan ee dalka shiino kureedna weliba uusan ka faafay dunida intiyay kale cudurkan uusan gudubi qaaradda afrika gaar ahaan wadamada dariska kenya iyo etoobiya iyo hadeeri yeedoona maraykanka horeydii dalkaana laka sheegay intii magaalada muqdisho laga aragay hal qof oo laku heli cudurka korona oo laka karantiilay garoonka aadan aada iyadoo la ogay intii cudurkan sutherland hadal haya intii usoo sadhaqsaa kafaafowa iyo ulamada masaajidka jaama ee baydhaba weliba yohasaarana guddi la tacaalowa cudurka kureeda maraki shirjarayd iyo ka qubdan guda masaajidka jaama ee baydhaba waano qaaro ku mid e culamada sayt iyo shirkaas ku hadleen iyo waliba iyo erena walbadana la falanqeeyey liska baraariji kulankii liska tawjiihi wali bulshada lan jeedii lahaay culamo ahaan culamada jeedii lahaytayna walbadan la sheegay dhakhaatiirtiina naftirsho waliyo xog ay ahaayano ilaa haddii ahaayeen dhakhaatiirta baydhabo ka noolayti oon ha gudbiyeen culamadana axaadiista iyo aayadihii qur-aanka iyo ha ka oroori yoon ha jeediyeen isweydaarsigaas lis dhaafsaday waliba ka saabsanaa cudurku hig caafimaad iyo higdiinadba markii la sameeyo kubacda meelaha gebagabaayeyna yaa weli masjidka la rooga in guddi la hasaara dadka hordhaan walin isla weeray badanaayo marka si hullan hoolgala guddiga la saaray guddigaas oo shaqadiisa nin nagada doonta la filow alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin bacdi shay una arrimtun arrimuna difaca korona ee ilaahayda difaca kora laakiin may lana faray bacdisha adkaaro lana fari aniguse ilaahay inta la roona bacdisha diintisuna bacdisha ilaahay ka tuugna taasa yaa lana fari ilaahay maagay fafiro ilallaahi jamiica ari ilaahay miil ninka rooray odagaaso isintaanka seeday raasam ee laakiin adakaaru arlaada maasi walila fadaay miili fadaas ya deerti umadoogay mariidka bolaa lan helaagay dadka liwaada lan helaagi dadka suusa lan helaagi dadka usdhamaayo lan helaagi dhinaca kale sheekh awees oosoo ku mid tahaye culamada shalayti gobroog iyo kuhayti shirka jaraa'id olon ku hadalaya cudurka coronavirus iyo weliba uusu sheegay intii markiyo hadleen culamada dhakhaatiirta ku socday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed inkadambeyntii laakusaari intii shirka marka hore bilaakusaara guddi kushal socda culamada iyo weliba dhakhaatiirta shirka boyntiga unka muhiimsan waxa kubayamay waaye abuurista guddigaasay iyo guddigaas in lagu kuwarsugo iyo go'aanaduusu ha ka baxo marka insha allah may kuwarsugu doonaa guddigaasay iyo wali ha ku bax guddiga waa hasaaray guddiga waa hasaaray culamada hasaartay marka insha allah guddiga howlgale usuun waa yacni doorjay qaadan doon haddii ilahay karaal naga maalin ka hor yahaytay markii wasaaradda caafimaadka hukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sheegdii intii oo ku mid afar qof okukoyti dhinaga dalakaasaytiya shiino dhowaan laku heli baaritaan lakasuubi cudurka dilaaga e ee coronavirusa
eedyada amaasanyii weliye maxamuud cabdulaahi gaabshaa oo warbixintaasina la diriirsayaay isla wararka coronavirus cudurka ayaa ka gudi jirnaa dowladda soomaaliyana waliba ayaa beesan goondaytay sidii markaas la tacaali lahay eritrowka cudurka covid nineteen faafahinta warkan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan yaninhaya
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo weliba uuse shaaciy ini dowladda soomaaliya iyo shan milyan oo dollarka maraykanka iyo aqoondayti la tacaalowka caabuqa coronavirus dhammaan dalka oo dhan waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walboo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaahay sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo weliba ka dhawaaqay in la xayira dhammaan goobo walbarashada sida dugsiyada iyo jaamacado laku bilaawo geeka yoona xayiranaado doonan muddo tuma ishan maalmood si lanka horseeda faafowka caabuqa coronavirus ra-iisul wasaaraha iyo muwaadiniinta soomaaliyeed weliba uu safaray in la roojiyo kulamada waweyn iyo iniska koyowka meelo fagaaryaalka ee shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha kii isku soo baxyada fagaarayaasha dowladda iyo waliba iyo ka howlantaa dhammaystirawka xarumolaka karantiilow waana la kuhubaya dadka lankushaka qaba cudurka meele cisbitaalka martiini lan astaye in laka daaweeye bukaanada cudurka ka dhaye dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martiini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si la tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka ra-iisul wasaaraha iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed kula hadlay saamaynta use dhaqaale dalka kawaaldhada kora caabuqan iyo sidii lanku horseeda lahay sidoo kale waxaan wada hadallo fuli jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka ee si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon ee, sidoo kale la fadhiisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn ee, saameynta cudurkan uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn Ee, ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaanno ilaahay baranno ayaan soo jeedinayaa amarka ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba wararka lakuhelaha iyo sheegahayana in inta badan buuse ku dhaqan galay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka islamarkaasna badi geeka la fasaxay goobo walbarashada inta badanba macalimiinta jaamacado iyo iskuullada kiyaala magaalada muqdisho iyo ardadiyo weliba iyo la wadaagana in la fasaxa iskuullada iyo jaamacado iyo ona la fuliyow amarada ra-iisul wasaaraha
saraakiilla caafimaadka iyo culimmada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa baaqan dartii bulshada reer hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahinta warkan beledweynahan idinku diray culimaudiinka iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda maadaama cudurka coronavirus laga helay soomaaliya doctor cabdiraxmaan axmed maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar ayaa ugu horreyntii ka hadlay coronavirus warfayshinkiisa inta badan waa wax fudud in qofka markuu hindhisayo kalente in oo ah gacanta sidaas uu dhaho garabkiisa iyo gacanta uu isdhexgeliyo saan uu ku hindhiso iyo isku dayin in gacmaha ku hindhiso hadduu gacmaha ku hindhiso meaning gacmihii still contaminated waaye xataa hadduu raacsiiyo still contaminated waaye oo inuu helaa saabuun ama een, dambas oo gacmaha si fiican iskaga ruga iskaga dhaqaa muhiim waaye saabuumaha inaan sida ditoolto kaleente ama waxyaaba cleaneriska loo isticmaalo kaleente in gacmaha lagu nadiifiyo mar walba muhiim waa hindhisadaas inta ka mid ah haddaad qunfacaysoo kaleente in qofka hortiis ku qunfacdoo kaleente waa laga run yahay haddaad aragto qallad zaa'id hadday ku hayso waa inaad la xiriirtaa daktar xaaladaada guud aa la socotaa ay nacam cudurkan daawo ma laha laakiin waxaa jirta waxyaabo loo yaqaano tashiilaad haddaad isku aragta in cudurkan kugu dhacayo kale ama astaantiisa wax la mid ah aada dareento waxaa laga rabaa inaad samayso dakhtar aada la xiriirto daawooyinka oo kaga tacaali kara in qardadaasayta oo kontarooli karo mid ka mid ah culimaudiinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankiisa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ku dadaalaan akhrinta qur-aan kariimka marka waxaa loo baahan yahay ummadda muslimiinta in allah subxaana wa tacaala ay kala saartaan maxaa yeelay cudurkan waa masiibo ilaahay xaggii ka imaada maxaa loogu badbaadi karaa marka waxaa loogu badbaadi karaa marka alla bari in masaajida laga kunuudo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii saana kale masiiba ay imaado oo naasila ah masaajida laga kunuudi jiri sunnaday ka mid tahay allabari ayaa la sameyn jiri qur-aankaa la akhrisi jiri sidaasaa la sameyn jiri marka waxaa loo baahan yahay ummadda muslimiinta ah khaasatan ummadda soomaaliyeed waa dad muslimiin ah waxaa loo baahan yahay in alla subxaana wa tacaala ay tala saartaan
waayahay dhegeystayaal wili waliba ka guda jirna warkii haminima ee raadiyaha warsan xaruntiis baydhabo ayaa kula dareertaan warkan ra-iisul wasaarada xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa geeg waliba uusa dareer ankabahay wafduusa hogaamiyay magaalada adis abaaba ee caasimadda dalka etoobiya safarka ra-iisul wasaare khayre iyo weliba adis ababaya weliba markaas ku heliyaayana xubno markaas ku tirsan golooyi wasiirada welina la sheegay in safarka uusahay kuwa deg deg ah oo markaas horay sheegna wararka laku waa warar lakakalsoona laka kalsoonaado kora ayaa weliba iyo sheegahayana in ujeedka safarka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee adisababa uusa markaas la hariira arrimo ka eedhan waa ka eedan xiriirka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya saas oo kale ila xog ogaale ayaa weliba sheegaan in xasan cali khayre uusa fareen madaxda dowladda etoobiya uusa unkuwada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taliska ciidanka booliska soomaaliyeedna weliba iyo ka dhawaagana in la hiri waaxda faraha ee xarunta waaxda hay-adda dembi baarowka ee c i d da sababa la xiriira cudurka coronavirus taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyo guud zakariya waa zakiya xuseen axmed iyo weliba ay sheegtay in iyo markaas fiiriyaasa caafimaadka dadka soomaaliyeed in markaas sukumeel deere langhiri xaruntaas ku howlgalaasa gudo magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa weliba ay bilowtay siyaabo markaas lunkuhorseeda koro cudurka coronavirus tan iyo weliba markii qafqoba cudurkaas kukooyi shiinaha laka dhagobadi garoonka diyaardegaanka ee ciidan edda magaalada muqdisho wararka lakuhelahay dalka jabuuti iyo weliba ayuu sheegahayana in mardhow ay ti dalka jabuuti laku helay kiiskii inka horeeyay ee cudurka halista ee coronavirus kaas oo markaas kasii faahfaahay dalal badan oo markaas ka yaala caalamka wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriye oo markaas la hadali laanta afka soomaalida ee b b c iyo weliba usa xaqiijiyay in qof andhaladii dalka sbain laku helay kaas oo dalka hadiiri tumiy afartii bilan cudurkan safmaraanka eh ayaa weliba maalmo ka hor laku helay dalka kenya etoobiya iyo weliba soomaaliya dhugunsidayaal warkii hamiinime warsan kurdararteen surunkayeninka dhonyi warka waliba sinadilisa aanoo jeceylowe asxaabtii olo qayb qaatiyaan mahadnaga intii warkan warlama direedan ku kulmi doonna dhammaantaan oo isku duuban waliba sinina sidaas iyo nabadgelyo